Qoysaska barakacyaasha ee ku nool kaamka ku nase ee magaalada Beledweyne ayaa wajahaya xaalado bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin hoy la'aan, raashin la'aan iyo duruufo kala duwan. Qoysaskan ayaa kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaan jireen taas oo ay kala soo kulmeen abaaro ay ku waayeen xoolihii ay dhaqan jireen. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo beerlo uga warramay duruufaha haysto iyagoo codsaday in wax loo qabto.
kaamka baahi badan ayaa ka jirtaa haddiise ilaahay kuu diidin kaamka ku naso dhowr iyo toban sano toban iyo toddoba sano ayaas jiraa dhawooyigan sanawiidkan waxaa haddiis ilaahay as xukumay in kaamka ku naso marka maxaan rabnaa hay-adaha gobolaha madaxda inan macnaha haddiis ilaahay kuu diidin meelbay joogaanba inas maaragtay kaamka ku naso il gaari ahaan lagu soo fiiriyo kaamka ku naso waa laska hilmaamay maxaa ka jirtaa baahiyo badan sida adisukuraadna biyo waa haysanaa alxamdulilah alshukri ceelbiyood aniga guddoomiyaha ahaayaa sameey oo anigoo shaksi oon cidna i kaalmaymaynin anaa sameey laakiin waxbarasho ma haasto dhulkiina waa haastaa hadise ilaahay kuu diidin caafimaadna sidoo kalento dhulkii waa haastaa mana maana ma ana wax iisoo ag istaagina ma jirto hadise ilaahay kuu diidan maxaan rabaa hay-adyaha iyo maaragta maamulka degmada ka jiro
waxaan idinka codsanayaa kaamka ku naso ayaan ku noolahay hay-adaha ma aragtaaye samataliska iyo inta gobolka hiiraan ku nool waxaan rabnaa in si gaar ahaan naloo soo fiiriyo ayaamahan waa naloo hilmaamay ma aragtaaye waxa qaxootiga wax walba qaadana annaga ma haysano waxaan rabnaa inaad si degdeg le oo ma aragtaaye gargaar degdeg le naloo siiyo anigoo xada aadan cali la yiraahdo oo kaamka ku naso ku nool waxaan rabnaa si deg deg le inay wax naloogu qabto barakac ilmihii dugsi nooma haastaan ma noo haastaan iskool ma noo haastaan maxaan kuu sheegaa gaajaa meesha ka jirtaa naagii waa baxayn dharkii waa soo waan dhaqoog waa lasoo waa'a cawada ilmaha waa la seeseexina si deg deg leh oo maxaan kuu sheegaa oo hor leh oo haddaba la yirahdo kaamkaasaa loo wadaa aan ka rajaynaynaa haayadaha samafalka maxaan rabaa inayna soo xiriiriyaan oo masaakiintan qalaafe ka imaatay meelahaasaydo booco ii ka timid oo meesha ku ba'san in loola soo ordo barakacyaasha ku nool kaamamka magaalada beledweyne ayaa waxaa haysato daruufo kala duwan